doorashada afar kursi oo maanta ka dhacda muqdisho laba ka mid a waxaa ku soo baxay dumar kuwaasi oo kala xildhibaan saare cabdulqaadir cabdiraxmaan iyo xildhibaan faadumo xasan cali tartan adadkeyn oo la galeen laba musharax oo kursi kula tartamaysay xildhibaan faadumo xasan cali ayaa hesha afartan iyo sagaal cod sida natiijada ugu dhawaaqay mid ka mid a guddiga doorashooyinkae ku sugnaa xarunta gaadiidka booliska waxaanu ku tartamaya labada musharax oo kale ah faadimo xasan cali iyo maryan xasan axmed natiijadana waxay kala heleen faadimo xasan cali waxay heshay afartan iyo sagaal cod maryan xasan axmedna waxay heshay hal cod isku darkooda waa konton sidaas daraaddeed waxaa ku guulaystay kursigii xildhibaannimo faado faadimo xasan cali labada kursiye kale raggu ay ku soo baxeen waxay kala ahaayeen xildhibaan jamaal ismaaciil oo hore uga tirsanaa baarlamaanka wakhtigu ka idlaada ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo xildhibaan cabdulaahi ismaaciil ducaalow loo yaqaana sugule oo labaduba tartan adkeen la gala musharaxiin goobta yimid waxaa ku tartamayseen laba musharax sacdiye maxamed daahir iyo cabdilaahi cismaan ducaale kursiga doorashadii waxaa lagu kala helay saacdihii waxay heshay hal cod cabdilaahi cismaan ducaalna wuxuu helay shan iyo afartan cod afar codna way xumaadeen tirada guud waa koob iyo konton koob iyo konton cod hal qofna ma codeen saa laajligeed doorashada musharaxnimada baarlamanka xubintii u matali lahayd beeshan waxaa ku guulaystay cabdilaahi cismaan ducaale farduus maxamed ducaal oo ka tirsan guddiga heer federaal ayaa ka warbixisa halkay maraysa doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee gobolada waqooyi oo hadda la xaqiijin sagaal iyo toban kursi lagu doorta muqdisho afartan iyo lix ka mid a kuraasi loogu talagalay doorashadu hadda saddex maalmood ayaynu ku jirnay si fiicanay u socotaa amniga maasha allah howlwadeennada si fiicanay u wada socotaa hawsha doorashooyinka si loogu talagalay doorta waa sagaal iyo toban xildhibaan lix ay dumar yihiin maalintii koowaad waxaa la soo saaray lix xildhibaan maalintii labaad waxaa la soo saaray sagaal xildhibaan maantana aan joognana waxaa la soo saaray afar xildhibaan kootadii haweenka iyadna meesha kama maqno oo annagu haddaan nahay guddiga sare ee fiit waxaan eegaynaa kootadii haweenka kootadii haweenka shan somalilan waxaa lagu lahaa saddex iyo toban dumara laakiinse waxaan rajaynayna somalilan inta ay ka badato oo ay shan iyo toban dumar ilaa afar iyo toban dumara ay keento saaka waxaa soo baxday gabadh aan loogu talagelin kooto oo tartan ku soo baxday marka hadda waxaan maranaa shan koota iyo gabadh kale oo caad u soo baxday oo si tartan ku soo baxday marka lix dumara hadda la maraya xildhibaanada la doortay guud ahaana waa sagaal iyo toban xildhibaan lix iyo afartan xildhibaan weeya cabdulqaadir okay v o a muqdisho